siday dhowr ilo wareeday u xaqiijeen idaacadda v o a qaraxa waxaa ku dhintay toddoba askari oo ka tirsanaa ciidanka buluusi militaare xasilinta caasimada muqdisho waxaana dadka ku dhintay qaraxa ku jira taliya lagu magacaabi jiray axmed khayre oo ahaa xadigle ka tirsanaa saraakiisha ciidanka xasilinta caasimada buluusi militaaro kuna sugnaa gudaha xarada qarax uu ka dhaca saaka aroortii qaraxa wuxuu ka dhaca xero ciidan oo ku taala deegaanka ceelasha biyaha halkaasi oo ruq ciidan ay ku lahaayeen ciidanka buluusi militaare ka shaqeeya sugitaanka xasilinta caasimada muqdisho sarkaal ka tirsan ciidanka buluusi militaara kana gaabsaday magaciisa ayaa ii sheegay guud ahaan dhimashadu inay tahay lix askari iyo sarkaalka geerida lagu magacaabi jiray khayre dhaawacan wuxuu ku sheegay shan askari oo ka tirsan ciidanka sidoo kale qaraxa waxaa ku dhinta laba ruux oo shacaba oo xaafadahooda ugu tageen waxyaabaha qarxa siduu v oda u sheegay gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre oo la hadla v o a waa maatantiin bahda v o a saaka waxaa dhac isniidaamin ah oo naftiyaaliyayaal ay ugu talagaleen inay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed guud ahaantiisa oo ay la beegsadeen deegaanka ceelasha halkaasi oo ay hay-adaha amniga iyo dad shacababa ay ku jireen waxaa ka dhacday dhibaato musiibo ee dadka shacaba oo masaakiina guryahooda jiifaan qaar salaadiis wax usoo kaceen oo dukanayeen intaba ay dhibaato ay ku gaartay dhimashada ilaa hadda inta la xaqiijiyey waa ilaa lix qofood ayaa dhimatay oo laba qof ay shacab ay yihiin sidoo kale dhaawacyo ayaa jiraan ilaa iyo toddoba qofood ah oo ay dad shacab u badan yihiin oo guryahooda ku sugnaa salaadiis wax usoo kacay oo salaada dukanaya alla kacabsiga usoo kacay dhibaatadaasi ayaa dhacday nimankaasi muhaligiinta oo naftooda haligayay ayaan dhibaatadaasi geysteen oo nimankii nabadiidka ayagaana sheegteen waan gartay guddoomiye xerada ciidan ee qaraxa ka dhacay iyo shacabku way isku dhawaayeen miya marka laga hadlayo deegaanka meesha waa saldhigga deegaanka ayay fadeen inay tagaan balse way gaari waayeen oo ciidamadii meesha amniga sugaya ayaa xabadeeyeen gaarigana wuxuu ku qarxay meel saldhigga u dhow oo udhexeysa meeshii shacabka ay deganaayeen iyo saldhiggii u dhexeysa halkaas ayaa ay ku shahiideen dadkii masaakiinta ahaa iyo hay-adihii amniga qayb ka mid ayagana qarax ayaa la sheegay inuu ahaa gaari laga soo buuxo waxyaabaha qarxa kaasi oo la sheegay in laga soo dhigay midaan xabadda karin gudahana u galay xarada ay deganaayeen ciidamada kadibna uu qarxay ilaha caafimaadka qaarkood ayaa sheegay in lasoo gaarsiiyo dhaawacyo dhowr ah oo laga keenay deegaanka ceelasha biyaha qaraxa kadib cabdulqaadir okey v o a muqdisho